wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka masar ninka lagu magacaabo beder cabdilcaadi ayaa gaaray magaalada asmarah ee caasimadda dalka eritreya halkaas uu kulamo kula yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki yemeni gebri meskel oo ah wasiirka macluumaadka ee dalka eritreya ayaa tilmaamay in kulanka ay yeesheen wafdiga ka socda dalka masar iyo madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki uu qayb ka yahay wadatashyada caalamiga ah ee dhex mara dalalka danwadaagga ah arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiisadaha ka taagan mandiqada geeska afrika iyo badda cas laakiin lama sheegin waxa ay iska yidhaahdeen qodobadan iyo qaabka labada dal ay isaga kaashan karaan ama go-aan mid ah uga yeelan karaan xaaladda gobolka wakaaladda wararka ee eritreya oo soo xiganaysa wasiirka macluumaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda masar iyo madaxweynaha eritreya ay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda amni ee gobolka iyo sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa mandiqadda waxa ay sidoo kale isla soo hadal qaadeen labada dhinac xaaladda waddanka suudaan iyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dalkaas ka taagan iyadoo wakaaladda wararka ee eritreya ay sidoo kale sheegtay in kulanka looga hadlay dowlad dhiska soomaaliya sida warka loo dhigay booqashada wasiirka arrimaha dibadda masar uu ku tagay dalka eritreya ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho uu soo gaaray ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxaana muuqata in masar iyo eritreya aysan ku qanacsanayn isku soo dhowaanshaha xasan sheekh maxmuud iyo abiy axmed maadaama ay horay u yeesheen kulan saddex geesood ah oo ka dhan ahaa itoobiya